waanu dacwo ka nahay aaraare oo haysata dhulkii macnaha rukumadii magaalada ee dhaqaalaha ka soo baxayey oo aanu ka dacwoonaynaa mid labaad waxaanu aanu dacwo ka nahay shan sanaan halkaa fadhinay bacadkaa waxaana nama qabto nimankaan ku soo duulay gobolka ee nagu soo duulay ee waddanka qabsaday nimankaan hadduu nala ka saaro oo nalaarada in nala ka saaro ayaanu codsanaynaa cid allaale ciddii ay khusayso in nalaga saaro nimankaa maanta halkaa dadkaa oganaya waa dadkii shacabka dhallinyarada dhallinyaraduna waa dhallinyaradii markii hore tahriibayaasha aanu ka soo baacinay oo aanu u samaynay inaanu ganacsi iyo shaqo u samayno intaa ka bacdi markaanu shaqo abuur samaynay oo aanu bablation badan aanu dadkii u samaynay xaalado badan ayaa nagu dhacay lambar kow ma haysanno wax had ah ma haysanno meel fiican oo aanu ku ganacsan karro ma haysanno meel aanu bableshinku iyo dhallinyaradu ay ka sinaadaan qudraddii iyo dharkii iyo alaabtii intuu wasdhex yaalin dhulkii bannaanaa iyo dhulkii wax laga qabsanayey iyo dhulkii aanu ku xeroon lahayne maanta aanu ama kiraysan lahayn ama geli lahayn iyadoo ay ku jiraan dad dheeraada oo ajnebi ah oo gobolo kale naga soo duulay iyadoo taasoo maanta lagu raacsan yahay sidaa aad iyo aad baanu taa uga qaylinayna dadkaasoo ah aaraaree dadka aaraareedaa waxaanu rabnaa gobolka aanu u dhalan in nala ka saaro si deg dega naloo ka saaro waa ta bacadkaa taalla waxaan aniga oo ka hadlayo afka dhallinyarada gobolka sanaag ee ganacsatada ah waxaan leeyahay oo aanu ka cawanaynaa ma aanu haysano meel aan wax ku iibino gidaar heer oo guryo lagu jiro gidaarkood ayaan wax ku iibsanaa oo intaa mar walba naga kicin eedanka kaca waxaanu ka codsanaynaa dawladda haddii aanu tagnay gobolka ama degmada aanu tagnay oo waraaqa geynay wax naloo qabtay ma jirto waxaanu halka u nimi oo maanta ka mudaharaadaynaa oo bacadka ugu soo baxnay u hoganaynaa oo horeba u hoganaynaa waxaanu nahay ganacsato waxaanu u shaqaysanaa carruuro yaryar agoomo caydho xoolihii ka dhammaadeen ma haysanno meelaannu ku ganacsanno waxaannu doonaynaa bacadka in nalaga xereeyo oo meelaannu ku ganacsanno naloo sameeyo sidaasaannuta gobolka sanaag haween iyo ragba waxaannu ka midaysannahay oo aan ka soo hor jeednaa nimanka gobolkayga duulaanku ah ee aaraareyda maanta waad arta waxaa halkaa hooyo bacad fadhida waad arta waxaa hooyo halkaa cadiban waad arta waxaa halkaa hooyo heedha ubadkeeda usoo shaqo tagtay oo maanta bacadku laayey oo bakhaaradeena xerayihii loo dhisay cashuurta maxaa nala ka qaadaa waxaa layidhi aaraga lagu wareejinaya suurtagal noqon mayso annaga waxaannu maanta ka mudaharaadsannahay oo aannu isugu soo baxnay inaannu muujinay shuruucdayada annagoo fadhiinay muddo shan sana ah bacadka weliba gidaarada dukaamada dad ku ganacsanayo gidaarradooda annagoo u geysanay maamulka gobolka ka codsannay inay meel hadhanna siiyaan kaan ahaan aannu u geysanay waraaqo aannu u garaacno badho saabka iyo maayirka gobolkaba u geynay waxaannu leenahay dacwadda weynu cidday khusayso wasiirka arrimaha gudaha waxaannu ka codsanaynaa arrinkaa inuu naga ajiibo iyo madaxweynahaba qodobka aaraareedaan ka hadlaya waxaannu leenahay dawladda inay nama ka saaraan nimanka oo gobolkoodii ay ku celiyaan nimanka aaraada inay naga saaraan waayo gobolba waa kii lahaa somalilan cunuqabatayn ha la saaro habeen hore aanu daawanayno oo miidhiya aanu ka daawanaynay
maanu haysano meel aanu ku ganacsano iyo meel aanu fadhiisanno midna waxaanu wareegaynaa gidaarada reeraha marka waxaanu doonaynaa inaannu nala siiyo meel aanu ku ganacsanno oo rasmi ah gaar ahaan haddaannu dumarka nahay bacad annagu ma wareegi karo waxaanu doonaynaa beyd aanu gollo oo si rasmi aanu ugu ganacsano
maxaa weli qafiley annagu waa rabnaa nalana wadaagna ka geli mayno aqalladayadii waa rabnaa waa naloo dhisay cabdiraxmaan axmed ilsar star t v magaalada ceergaabo